فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي معيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa habeenimo jimca ay soo galayso taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha jamaadul aakhir sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada qodobada hadduu allaha qadaro caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta dhoolotus milatari ka sameeyey degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose kaasoo ay ku muujinayeen guulihii dhowaan ay ka gaareen dagaal adag oo ay la galeen ciidamada maamulka jubbaland kuwaasoo ay saraakiil iyo askar badan uga dileen waxaan idiin soo gudbi doonnaa weriye ka tirsan alfurqaan oo ku sugan jamaame oo inooga warrami doona dhoolotuskan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay dhulka n f d ee lagu dilay afar kristan kenyaati ah warar ku saabsan ayaad dhegaysa doontaan madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo xilkii ka qaaday taliya ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalk sareeya guuto maxamed cali beriise kadib markii dowladda federaalk deegaano ka tirsan shabeellaha hoose looga dilay ku dhowaad siddeetan askari wararkii ugu dambeeyey ee taliska ciidamada dowladda federaalk iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo booqday askartii shalay mujaahidiinta ay ku soo dhaawaceen deegaanka ceel saliini ee duleedka marko ayaan idiin soo gudbi doonnaa jufo ka tirsan beesha gaaljecel oo nabadoon ku dooratay deegaan hoostaga degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaan idiin soo gudbi doonnaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaankaas oo ay ka hadleen nabadoono iyo waxgarad ka soo jeeda beesha gaaljecel waxaa sidoo kale caawa barnaamijka qayb ka noqon doonaa bandhig aqooneed lagu soo bandhigay walaayadii islaamiga ah ee baa'iyo bakool إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dhoolotus milatari waxa ay ka sameeyeen degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose kaas oo ay ku muujinayeen guulihii dhowaan ay ka gaareen dagaalo adag oo ay la galeen ciidamada maamulka jubbaland kuwaasuu isku dayay inay dhaqdhaqaaq ciidan ka sameeyaan deegaano ka tirsan amaba hoostaga duleedka magaalada kismaayo waxaana ka mida baar sanguuni dagaaladan oo jubbaland looga dilay saraakiil sarsare oo ka mid ahaa ammaanduulihii haystay ciidamada jubbaland ee ku sugan deegaanada hoosyimaada kismaayo kaasoo lagu magacaabo macalin nuur iyo sidoo kale gaashaanla dhexe oo ka tirsanaa ilaalada axmed madoobe waxaa intaa dheer in ciidamo labaatan askari ka badan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaaladan iyo qaraxyo ka dhacay deegaano hoostaga kismaayo haddaba magaalada jamaame maanta dhoolatuskii ka dhacay waxaa goobjoog ahaa oo indhihiisa ku arkay islamarkaan inooga waramaya weriye mahad cubayd haye mahad soo dhawow bal maanta jamaame maxaa ka jiray cabdisamed ciidamada jamaame waxaa ka jiray maanta dhoolatus military oo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo kasoo galay magaalada dhanka galbeed intaa kadib ciidamadu waxay ku socdeen laba saf iyadoo ay horgoodeen qaar ka mid a saraakiisha mujaahidiinta haye magaalada ayay dhex mareen markii ay soo galeen suuqan waxaan arkayey aniga qudhaydu meesha ayaan taagnay waana fiirinayay waxaan arkayey dadka shacabku ah waxaad moodaa markay mujaahidiinta arkay in wejigooda nuurow ka muuqday ganacsiyadu iyo haayeen ay joojiyeen ayagoo usoo baxay si ay u arkaan ciidamada mujaahidiinta ee dhoolatuska samaynaya waa tahay haddii aan usoo laabano dareenka dadweynaha bal waxay naga warbixisaa ciidankan qaabkee ayay u socdeen ma gaadiiday wateen ma lugeynayeen ciidamadu waxay ahaayeen ciidamo ku socda laba saf waxay ku hubeysnaayeen hubka nuucyadiisa kala duwan waxaad arkaysaa dadka shacabka takbiirsanaya kuwa gawaarida gawaarida joojinaya takbiirsanaya iyagana aad farxad aada weyn aa ka buuqatay xitaa caruurta iyo iyo iyo haweenku iyo dhalinyaradaba iyo iyo ragga waa ragga waaweyn buu horgood inay ciidamada mujaahidiin mahadow marka dhoolatuskan muxuu u muuqdaa hadafkiisu
waxaa la dhihi karaa dhoolatuskan wuxuu u muuqdaa inay kusoo bandhigayeen guulihii ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen ciidamada jubbaland kuwaasoo igu dileen saraakiil ka tirsan iyo iyo iisheeg taliyaal ciidamada jubbaland ka tirsan xitaa waxaad la socotaa inay u diideen socdaal wuxuu axmed midoobe inuu ku gaaro degmada doofley in wadada loo galay ee ay kala kulmeen ciidamadiisa halkaasna saraakiil looga dilo sidoo kale shalay waxaad la socotaa in ciidamada jubbaland ay ay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan deegaano u dhow deegaanka baarsan gooni halkaasna ay kala kulmeen weeraro oo looga dilay shan askari oo uu ku jiro sargaal lagu magacaabo macalin nuur tiro kalena looga dhaawacay marka si guud waxaa la dhihi karaa guulihii ay halkaas ka gaareen ayay maanta sidaas darteed dowladku militari u sameynaya la dhihi karaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa weriye mahad cubeyd oo inaga horamayey dhowlatus militari oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka sameeyeen degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose kaasoo ay ku muujinayeen guulihii dhowaana ay ka gaareen dagaalo adag oo ay la galeen ciidamada maamulka jubbaland ammaanduule saraakiil iyo askar badanna ay uga dileen فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaagga waxaa idinku soo maqan war ku saabsan madaxweynaha dowladda federaalk oo xilkii ka qaaday taliya ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalk balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolada n f d oo ay kenya gumaysato balse ay soomaalida leedahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay si rasmi ah u sheegatay wada dheer oo isku xirta gobolka mandheera iyo sidoo kale magaalada nairobi kaas oo ay qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in baskaas ay ku weerareen dad kristan kenyaati ahaa kuwaasoo markii horeba ay kenya xoog ku deegaamisay waxayna mujaahidiinta sheegeen inay sii laba jibaari doonaan weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda kenya iyo sidoo kale kiristanka xooga ku degan dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء
waa tahay waxaa idinku soo maqan jufo ka tirsan beesha gaal jecel oo munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan jubbooyinka ku dooratay nabadoon cusub balse markaan madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xilkii ka qaaday taliya ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalk sareeye guuto maxamed cali beriise kadib markii dowladda federaalk ah looga dilay shalay deegaano ka tirsan shabeellaha hoose ku dhowaad siddeetan askari villa soomaaliya ayaa waxaa laga soo xigtay in madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo uu xilkii ka xayuubiye taliya ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalk maxamed cali beriise balse go-aankan weli laguma dhawaaqin waxaana uu ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay shir deg deg ah uu isugu yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk saraakiisha ugu sarreysa ciidamada dowladda federaalk iyo wasiiru dowlaha difaaca iyadoona si adag loogu canaantay madaxdan waxaa sababay in ciidamada dowladda federaalk ah laga dilo wax ka badan toddobaatan askari weliba hal gobol iyadoona shabeellaha hoose ay ciidamada dowladda kaga sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah waxaana su-aalaha si aadka ah loo weydiinayay saraakiishan ka mid ah maxay tahay sababta ciidamada ku sugan shabeellaha hoose ay ugu gurmadi waayeen ciidamadii lagu xasuuqay deegaanka ceel saliini sidoo kale maanta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo ay wehelinayaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalk ay booqdeen cisbitaallo ay ku jiraan ciidamadii shalay mujaahidiinta ay ku soo dhaawaceen dagaaladii ka dhacay ceel saliini iyo deegaano kale muuqaalo laga soo duubay cisbitaalkii uu booqday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa waxaa ka muuqanaya dhowr askari ayaa waxaa ka muuqanaya dhowr askari oo qura iyadoona dad badan ay isweydiiyeen halkii ay ku dambeeyeen ciidamadii aadka u faraha badnaa ee lagu dhaawacay dagaalkaas waxaana muuqata in weli dowladda federaalk ahay dayacadada ku wado ciidamadeeda kusoo dhaawacmo dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay waxaan idiin soo wadnaa bandhiga qowneed lagu soo bandhigay walaayadii islaamiga ah ee baaiyo bakool balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada dhexe munaasabad si hersare loo soo agaasimay oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo nabadoono ayaa waxa ay ka dhacday deegaan u dhow degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe munaasabadan ayaa jufada ismaaciil aadan oo ka tirsan beesha gaaljecel waxa ay ku dooratay nabadoon cusub kaasoo sida ay sheegeen ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka haddaba munaasabadan kelimado kala duwan ayaa laga jeediyey oo waxaa fursad loo siiyey inay hadlaan martidii lagu casuumay munaasabadda ugu horeyntii guddoomiyaha golaha dhaqanka odayaasha jubbooyinka suldaan cabdiqani ayaa ka hadlay munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من النبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بكم معطن حفلة إن سوى فتي لو دورنا يو نقيب كعصب نقيب علي بلو عثمان إيه، جفرة إسماعيل أيضا باشا قال تعال runtii aad baan ugu faraxsannahay naqiibka cusub waana walaalkanna oo saaxiibkanna oo ehelkanna oo nagu soo biiray waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay shaqadiisana maarta insha allah waxaan u rajaynaynaa ilahay u fududeeyo annagu koodayaal ahaan nuqab ahaan waan soo dhaweynaynaa waan la shaqaynaynaa naqiibkii hore oo runtii markuu mas-uuliyadda wareejinaya aad ugu faraxsanaa oo aad maarta u soo dhaweeyey naqiibka cusubna waan u ducaynaynaa in ilaahay khayr badan siiyo siduu usoo shaqeeyey ee mas-uuliyadda usoo gutay iyo sida wanaagsan ee farxadda leh ee uu u wareejiyey ee uula shaqaynayo u ballanqaaday ula shaqaynaya naqiibka cusub naqiib mas-uuliyaddani waa mas-uuliyad cusub waa mas-uuliyad culus oo laba af leh khayr iyo wanaag fara badan bay leedahay ee maaragtay culaysna way leedahay marka aas aas waxaa u ah oo lagaga gudbaa taqwa allah iyo wasabr in ilaahay cabsiisa lagu dadaalo lana safro la adkaysto dulqaad xilmi iyo maaragtay alla ku xidhnaansho badan iyo de- deganaansho iyo maarata in dadka mas-uulka laga yahay beesha hadday tahay iyo guud ahaan beelaha muslimiinta soomaaliyeed ba mas-uuliyaddaasi ayay ayay ku gaadhsiinaysaae inaad ku sabirto oo dul qaadato ilaahay ku xidhnaato ikhlaasna maarata wax walba ood samaynaysana ilaahay aad ku weydiisato inuu ilaahay kaa ajir siiyo mas-uuliyaddani waa mas-uuliyad khayr badan oo wanaagsan waxaan leeyahay naqiib cali soo dhowow jazaaka allah khayra ilahay ha kuu fudeeyo gacmo farmaan kuu soo dhoweynaynaa salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu intaas kadib nabadoon afrax gaabow ibraahim oo ahaa nabadoonkii hore ee jufadan ayaa hadlay بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحام هدا إسكاله الله أبود الهاي لو كل ميي كوم كان أنغو إسلامه كدورنين نقيب إسلامه وحان ربا mahaddaas ilaahay ka soko waxaan u mahad celinaa intii ka soo qayb gashay ama as-aastay arrintan taladeeda iyo turxaanbixiskeeda oo la heeday ee jundiga iyo fikirka iyo xisaabaha badan u gashay ee ummaddan maanta taladeeda intay iskugu imaadeen waxaan leeyahay mahadda labaad aan u celinaa mahadda saddexaad waxaan u celinaa intii ka soo qayb gashay ee soo ajiibtay walaalahooda warka ay u gudbiyeen ee soo ajiibtayaan u mahad celinaa maxadda saddexaad tan afaraad waxaan u mahad celinaa maanta meesha la iskugu yimid anfaqii meesha la iskugu yimid dadkii bixe sadaqaystay xoolahaas oo ummaddan iskugu yeedhi mahadda afraad ayagaan u celinaa ama bacdi mahad kadib waxaan rabaa ee waxa meesha la iskugu yimid inaan ka hadla mowqifka ay yihiin iyo ujeeddada iyo hadafka laga leeyahay waxaa hadafkoo laga leeyahay waxaan ku dooran sidaan hore u sheegay naqiim islaam ah ee beesha gaal jecel ah khaasatan beesha ismaaciil aadan Ee, aan horey aniga uga ahaay anigoo ah afrax gaabow ibraahim nabadoon beesha ismaaciil aadan aan horey uga ahaay waxaan maanta xilkii aan u hay ummaddaas beesha ismaaciil aadan aan ku wareejinaa walaalkay cali bilaaw cismaan ee, ayaan ku wareejinaa xilkaas si kalsooni leh qalbi furan leh niyi furan oo shaqo wanaag ah ee ilaahay dartiisa iyo daacadnimana aan ula shaqayn doono waxaan rabaa ee, walaalkay inas nagu hogaamiye oon ku wareejinaa xilkaas ilaahay inas u kaalmeeyo garab gala xil xoog badan murug badan cabsi badan dhibaato badan mashquul badanaa mataqaanaa lagugu wareeji anna kugu wareeji waxaan rabaa inaad nagu hogaamisay waxa ay ood nagu hogaamisay ay yihiin diinta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan kugu garab taagannahay waxaa waaye maanta haddii aad nagu hogaamisay diinta islaamka garab iyo gaashaan waa kuu noqonaynaa laakiin kuuma dooran haq naga maqan oo beesha ka maqan iyo xaquuq meela ka jirta iyo qabiil kale ka jirta kuuma dooran waxaan rabnaa naqiib mujaahid ah beesha ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka aan ka rabna saaxada jihaadka aan ka rabnaa taan kuu dooranay annagana garab iyo gaashaan aan kuu nahay waxaan ummaddan meesha iskugu yimid aan u caddaynaa si kalsooni leh oo kal iyo laab bayna walaalkay cali bilaaw cismaan aan ugu wariyey jixilkii ummadda hore aan wahay ummadda walaalaha ay aan hor usoo xukumayn waxaan ka codsanaa kolba lasuma dhammaynan waxaan ka codsanaa inay ilaahay dartiis uga caafiyaan haddii aan godob ka galay iyo haddii aan mataqaanaa u dhammeey walaalkaa looma dhammayn kara waxaan ka codsanaa iyagana inay ilaahay dartiis uga caafiyaan waxa waaye lasuma dhammaynaaya waxay walaal hor meesha iskugu yimid ku jifo hoose aan nahay iyo ku jifo kale aan nahayba dheer aan nahayba wixii islaam hor meesha ku yimid waxaan rabnaa alla dartiis intaad uga caafisaan anigana walaalkay aan si gacmo furan isagoo ah beesha nabadoonka beesha ismaaciil aadan ee maanta ku wareejinay xilkii aan horay ummadda aniga u wahay caliyo waxaa tahay nin intaan maanta iskugu timid doqondeeda iyo door waaqa doqonnimo haddiid qabta dadka kuma doorateen dadka waxaa deeqaaye sideedaba waxaan ka dhargeennaa diinta islaamka wax kaloona deeqa ma leh waxaan rabnaa maanta intaan adiga oo islaam ay ku garab taagan tahay ee doqondiida iyo door waaqe ee ka dhashay haddana afartii libaaxaheeda oo ismaaciil aadan war inaad cabsata ma ah waxaad mataqaanaa aan kuu doorani geesinimo iyo dagaalyahan inaad gaalo la digaasho inaad gaalo la digaasho waxaan kaa rabnaa goobeen inaad furto oon ku garabtaan waxaan kaa rabnaa laanta ganacsiga waxaan kaa rabnaa inay gaalo dambe ay joogan fiya afmadow gabdhaheenna ay ku gumaadan waxaan rabnaa fiya afmadow furunta hore inaad mataqaanaa caliyaa furtiliira annagana waan ku garab joognaa ilaahay haddaas yidhaa annagana naf iyo maalba waa ku ridaa geeleennaa beec hoongadeenna waxaan kaa rabnaa hogaamiye islaam eh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale nabadoonnada beesha gaali jecel ee munaasabadda yimid ayaa iyaguna hadalla soo jeediyey bismi illaah ee aniga oo iidow aadan weyraaw la yidhaaha waxaan ka hadlaa qusaamaadka iyo kulanka oo anta ka dhashay ujeeddada oo hadafka oo lagala hayna cali bilaaw cismaan nabadoon oo lagu qabtay waaye walaayada islaamka iyo gaaljecel beesha weynna ay u dhan tahay wanaag iyo sharaf iyo maaragtaa gogosha ragga dhigina bacdi aad ay ugu kalsoon yihiin nabadoonkaas idaacadda udunisna ay nagu soo taageertay ilaahay iidana ha barakeeye aad ay noo taxgelisay oy noo qaymeeshay oyna iidana nagu soo kaalmeeshay oyna taxgelisay walaayada islaamka iyo gaaljecel beesha kulli loo madaysan yahay oo nabadoonkaas beelweynta gaaljecel eh oo jif ahaan ismaaciil aadan eh oo cali bilaaw cismaan la yidhaaha ayaan taageersannahay asagaasaan ujeeddadaasaan maanta kulankaan ah loo looga soo kulmay gogol wanaagsan iyo sharaf iyo maaragtaa soo lasoo xog bixi oo lasoo dhaqaaleey oo maaragtaa si fiican loo soo wanaaji ayaa gogoshaan la keenay annaga ummadda oo meeshaan joogta wixii diris an nahay iyo beesha gaaljecel kulli waa isku raacsannahay asalaamu calaykum الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين آه، magacaydu waxaa layidhahaa maxamed ibraahim jibriil hadaafow meeshii liigu doortay ayaana jooga bartii aana liigu doortay ana cali bilow ligu doortay Ah, waxaan leenahay ah, intii ah, ilaahay subxaana wa tacaala nabadda anaga aan harsanayno oo xaragada badan oo geedaha hooska e nabadoonku dooranayno waxalbu ku soobsanayno ciddii furahaas ilaahay nabadda annaga waaradiye naga e furaha ilaahay noogu soo dhiibay naftayna iyo maalkaynaba badbaadinaysay ayaan leenahay gacantooda kor allah ka dhiga kuwii gaalada ka reeyana allah ka dhiga allahu akbar annagana waa garab taagannahay cumriyaan ku jiraa waxaan diyaar u ahay maal iyo muruqba inaan maaragtay difaacno kuwa gabdhahayna maalkayna annaga u soo jeedo waxa weeye marka aniga waxaan ahay markaas waa laga dhawaajiyey beesha doqondiida nabadoonkeeda M- markii waxaan u ahay gaal jecel oo dhan ummadda soomaaliya oo dhan soomaaliya oo dhan inta islaam ah ayaa nabadoon u ahay laba is haysata oo qabiilo kale ahaan u tegi maxaan suubanaha nabadoonna waa ahy ugaartiin ku dhaartay aan jooga oo islaamkaas u dhaartay waa inaan ka- kala dhiciyo waa inaan cadowga ka dhiciyo Eh, waxaan leenahay oon ku xiraa beesha ismaaciil aadan oo bixisay deeqdan iyo wanaaggan Eh, iyagana allaha gacantooda kor ka dhiga kuwii oo ma aragtay nabadoonkii loo doortayna cali bilow kii asagana nabad ku maamula ka amar qaataan allah ka dhigo ee, waxaan leeyahay marka ilaahigii subxaana wa tacaala hala garab galo hala garab galo asalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الحمد لله آه، اخواني هورتا الله ما اسكله اولا نسي نمعوينkiisa ku ugu qaalisan alla koobi karin aan lahayn dhamaad iyo bilow allahase awalan mahad iskale kadib beesha xafladan quruxda badan la samaysay ee nabadoonkaas qaaliga ku dooratay ayaa mar labaad mahad iskale kasoo qaybgalayaasha oo qiimaha leh oo looga laga wacay xafladaas qaaliga ah, ayagana aad bay u mahadsan yihiin intaas markaan ugu baxo waxaan leeyahay nabadoonka cusub cali bilow culeysa laguu dhiibi allah ku barakeeya insha allahu tacaala culeyska asaga ah kii ilaahay la garab gala siday tahay u guta allah kaa dhiga ilaahay idimkiis culeyska asaga ah kii ilaahay dartiis ay ka noqoto allah kaa dhiga xaliw culeyskaas ma yara ilaahay kitaabkiisa inaad ku hogaamisa lagaa rabaa cidda iyada ilaahay kitaabkiisa inaad ku hogaamisa lagaa rabaa cidda iyada dhammaan beesha gaaljecel aad u tahay nabadoon adigoo maanta ay kuu doorteen beesha cismaaciil aadan Ee, waxaan ku leenahay kii xumaanta noogu diga allah kaa dhiga kii ilaahay kitaabkiisa nagu hogaamiya allah kaa dhiga kiin ku najaxna allah kaa dhiga kii ilaahay dartiis u shaqeeya allah kaa dhiga waxaan leeyahay beesha ee cismaaciil aadan ee, nin baa halka dhuntay layidhahda ka hor hashii se uu raadinaya wuxuu arkay hashii uu waraado dili koortii buu kasoo furay koorta markuu kusoo furtay ninkii oo socdaa yimid waraashi ka warranaa leeri waraabaha liis gabaas yidhi anin koortay gaba adinkiina inaad ninkaan saas ka dhigtaan lama rabo beesha waxaa la rabaa ninkaa inaad ka warqabtaan ogaataan wax baan u dhiibna annigana ayaa halahayn iyo waxaan ka raacnay iyo riyaana ka raacnay inaad tirahdaan lama rabo ninka inaad wax la qabataan aa laydinka rabaa ood kicisaanaa laydinka rabaa ood aad u casinta- u casuumtaanaa laydinka rabaa ood ninkii wax ka dhigtaan ninka ninkiisa aa- ciddiisa wax ka dhigi karta haddii marka aan la yeelin sida ayada ah ninka wax wax- wax tarki- waxba waxba ma gala ninka waxbaa lagaa dhiga keligeed wax ma gasha marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay beesha ninka in lala shaqeeya ninkaas qaaliga walaalkeenna ah oon annaga dhan jecelnahay qiimaha leh cala bilow la yidhaahda in aan la shaqayna khaasatan beesha ay aad ula shaqaysan jecelnahay insha allahu tacaala waxaan mar kale ku celinaa walaalkeen cidda ka warqab dhexgal magaaladaas iska jooga kargi looma baahna cidda waxaa lagaa rabaa baadiyaa deganta meel kastaa jirtaa inaad baxdo toban habeen kusoo maqnaata labaatan habeen kusoo wakti gelisa cidda la shirta xabad xabad u ogaataa lagaa rabaa cidda kii baahan kii dhargin kala ka warqabtaa lagaa rabaa adi naftirkaaga cidda barataa lagaa rabaa maayana magaalada iska jooga aniga nabadoona iska ahay kale wax ma gasha cidda ka warqab insha allahu tacaala khayr badan allah ku siiya ilahay kitaabkiisana nagu hogaami intaasaan kusoo kooba anigoo ku hadlaaya afka beesha abtasama insha allahu tacaala wabilahi towfiiq بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه ولا ليال وأن ما هتسنتهين عظمة تامهن الله نسي إن شاء الله دين الله نقول الله كيال وحين الدبا يوم مسلم كدب كود وضن الله نقد عصده آن وحان ليهي ما أنت وذات كان ما أنت ماشي اللي قدورتي على بلو إلهي يجي إلا تعب كيس الله قرب كيس الله قرأ إلهي قرب قرأ wixii xil ho loo dhiibina dhibaa loo dhiibi maanta nin mas-uul laga dhigo intaan awal ilmisaas kaga shaqaysanaya wax ka qabaliyar sun dhibkiisaas qabaa insha allah ilaahayga ilallah ilaahay ummadda kuma ceebeeya annagana ilaahay yacnii kuwiis wax u qabta allah naga yeelo walaalkayn waaye maanta sidas maanta mas-uul asnooga wada yahay meeshaan annagoo dhan ga- xil asnaga wada haayaa waayo sababtoo ee waxaa waaye ninkaas haddii la doorti intaanoo dhammaas madaas madax u yahay nin keligiis isku ogyahay male ismaaciil iyo cabdi xamid iyo cali gaafow iyo midna ma laha insha allah xilkii loo dhiibay ilaahay ha ku garab galo miisaankiisana meel qayr qaba allah u marsiiya annagana ummaddii dullaysan oo soo dhexgala ilaahay nagama dhiga intaasaan ana ugu baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم قومك الله نوع فيه وعشر الله نغا قبته maadan saddexaad waxaan ra- ayeedsanahay ragga walaalaha maanta isugu ma- mahadweyna hada u haynaa oo na soo garab buuxisay garabkaayna soo buuxisay ilaa ma aragtaa maamul ha ahaada ama eh, shicib ha ahaato intaas mahaddaas horta ilaah leh waa ku mahadsannahay mahadda kale waxaan rabnaa ninka cali bilow liiraa waa ayeedsanahay walaalkayn waa waa nin aad uun wax xog badan laga shaqay waay oon aadna u jeclayn waa maanta markii noola keeneen waa ku rayaaqni waa ku mahadsannahay anigoo beesha magan odageeda ah waa ku rayaaqasanay intaan kulli oo walaalahay garabkayaan waa ku rayaaqsan yihiin maadaanta kale waxaa waaye waxaan aqaanaa mage beesha gaaljaclana ninka waa la keenaa mage geedkaan ka tagna waa la xantaa fartoo kalgeed faar ma dhaqdo fool fool ma dhaqdo ma aragtaa faaray bixisaa ma ogey waxaas u baahan yahay ninka la shaqaynaas u baahan yahay la shaqaynaas u baahan yahay inaan la gurmadnoo la shaqayno oon garabkiisa buuxino kaligiis haddaa mas-uul loo dhiibo ninkaas nabadoon waar kan kii horu maxaa se dhamaa haddana ma ama kiyoo kaloota waay waan aragtaa lamadoo beri saasaan leh haddana xilkii sidiisaas ku naqana xantad saas waa aqaana anugu markeenahay beesha gaaljacel waxaan u baahanay ninkaas inaan garab buuxino daacad aan ula shaqayno maamulka islaamkan waxaan ku codsanaynaa ninkaas anugu waa ayadsanahay asuguna aniguna inaa nala qaado oona nalala shaqeeyo waa ayadsanahay anaga waa isku raacsannahay waa nin aad u qiimo leh nabadoonka ku wareejina waa nabadoon aan wax badan la soo shaqaynay nabadoon bilow cismaan waa nabadoonka cusub oo ay dooratay jufada ismaaciil aadan wuxuuna sheegay inay la galab galaan wuxuuna jeediyey hadal uu ka codsanayo inay la galab galaan jagada cusub oo ay u dhiibteen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إيه ولا ليال ما هذا من الله إسكاله إلهي جنسي نعمة الإيمان والإسلام ما هذا الله كذب وها ما سن باشا كذا شيء إيه كلهم كان بلارن iyo xafladdan qabanqaabisay in oo ay iga dhigaan nabadoon nabadoonnada gaaljacal ka mid ah khaasatan jifada ismaaciil aadan way mahadsan yihiin waxaa mahadsan walaalkay ninka xilka iga horreeyey kheyr allaha siiyo ee haddeer meesha ka hadlay ee igu wareejiyey xilka waxaan u malaynaa waa xil aad iyo aad u dhib badan waxaan anigu doonay ma ahayn xilka asaga mid aan aniga doonay oo hal ii dhiiba ama maarata ha laiga dhigo aan ahay aan dhahay ma ahayn mid beesha aniga aan ka dhashay ee si qasaba si qoorta la ii surayeedo anna anna anna aan qaatay oon ajiibay xilkan aad uu dhib badan yahay waa wixii laga carari lahaa waaye ilaahay ha igu caawistiro insha allahu tacaala marka labaad waxaa mahadsan walaayada islaamka idaacatul andaluus marka insha allahu tacaala waxaa kaloo mahad ballaaran iska lah beesha weyn oo aniga aan ka dhashay oo maanta si aada si kal iyo laaba u joogta meesha iyada dhallinyaro waayeel culimo waxgarad intaba waxaan ballanqaadayaa beesha nabadoonka iga dhigatay waxaan ballanqaadayaa inaan ku hogaamiyo ku dhaqanka kitaabka allah iyo sunnadii nabiga haddii allah odan raalli ka noqdo wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii abwaanada beesha gaaljecel ayaa tixgabaya ku goobaabiyey nabadoonka cusub deel qur'aan dhiganno aayaddaa ino ah allaheenne ilaahow dadkaadaagnaheena naarha nugu duugin dibii dameer dalaylaheen kamada naaraana darablaanna kii diin akhrii laguma daawoodo duqundaraja waa ugu dartaa maaha diinteeda deel qur'aan dhiganno aay allana daa'inkeennu aaye la dooranaaye gaaljecelow la dooranaaye duqmagii la dooranaaye isku duubanaantan waaye duqmagii la dooranaaye duqmagii la dooranaaye deel qur'aan dhigan waaye daa'in waa rabbigeenne ilaahow dadkaadaagnahe naar ha nugu duugun aan dhihi lahaaye caliow aan dhihi lahaaye kuuma daahin kuuma daahin waa ku duubni kuuma daahin adoore ii dagaal hadiidan waa ku duubni kuuma daahin waa ku duubni kuuma daahin waa ku duubni kuuma daahin deel qur'aan dhigan waaye daa'in waa rabbigeenna iskiiga daahna nimiyo waa wax noo dambeeya duugaay wax noo dambeeya dar ilaahan iskiiga daahna duugaay wax noo dambeeya duugaay wax noo dambeeya duugaay wax noo dambeeya waa wax noo dambeeya deen la dooninaynin deen la dooninaynin iidoon deen la dooninaynin duugaay wax noo dambeeya duugaay wax noo dambeeya duugaay wax noo dambeeya ninkii dilaaya deel qur'aan dhigan waaya daa'in waa rabbigeenna soo dilowga soo dilowga dulligaale soo dilowga dembigaa ku daadinaaya dembigaa ku daadanaaya dembigaa ku daadanaaya dembigaa ku daadanaaya dembigaa ku daadanaaya diin islaamka diin islaamka diin islaamka ku dadaala diin islaamka dembigaa ku daadanaahe dembigaa ku daadanaahe dembigaa ku daadanaahe ardeel qureen dhigan waaye allana daa'inkee waaye caliyow wardardaarankaa laga galaa ducuna aamiinta ducudeyda waa duco dabkoo madow dilinka noolaysa waa duco darkii kaa binaankuu daday waaye ilaahow adaadaynahee daqal hanaga tuuran webagaan durdurkaa ninkii diinta yaqaana rabbigay darajey wixiis doona ma waaye damac male ninkii deen islaan doodku gudahaaya damac male duqiis dhalay ninkiis meel u dilanaynin war dardaarankaa laga galaa ducuna aamiinta ilaahow adaadaynhee daqal hanaga tuurun alla duubti daacadaan u duubni daacadaan u duubni isku duubnadaan dan waaye dar allaahayaan u duubni isku duubnadaan dan waaye isku duubnadaana deeqda isku duubnadaana deeqda isku duubnadaana deeqda isku duubnadaana deeqda
haliiska diida haliiska diida doolar gaal haliiska diida haliiska diida nimiyow haliiska diida doolar gaar haliiska diida dar ilaahanskiiga daahna doolar gaar haliiska diida ku dadaala diin islaamka doolar gaal haliiska diida ku dadaala diin islaamka ku dadaala diin islaamka ku dadaala diin islaamka iska diida ku dadaala diin islaamka ku dadaala diin islaamka ku dadaala diin islaamka
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
waahaga qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay walaayadii islaamiga ah ee baaye bakool waxaa ka jira horumar dhanka waxbarashada ah arday ka mid a kuwa bartay culuumta sharciga ah ayaa deegaanka buula fullay waxa ay ku sameeyeen barnaamij kadiis ah una furan qof weliba wuxuuna u dhacay sida tan
الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال مبا فذي إن شاء الله تعالى انتان ميلوها سينكو جيديو سؤالوين دورة سؤالوين كاسو ان اسكجران سؤالوين فقه اه يو سؤالوين اون نحو اه يو سؤالوين عادي اه marka su'aalooyinkaasi lankii meb waahan ku jawaabow oo jawaabtiya kasaw iyo manaha surmeesa degdega waqtioo ku faayaysidaanu marka lankaaso ku jawaabe insha allahu tacaala su'aalatiidii horo mayb waahahaan fiqhiga ka marayaanaha maa taquulu fii rajulin muslimin caaqilin baaligin akala maytatan wahuwa gayru jaacicin walaa mudar wakana fii dalika gayra aafin su'aalaas oo macnaashe soomaali ahaan nagadaasu may kuku jawaabaas oo may ahro korna lan oo muslin ah caglina le waana gaangaari oo may buaha aamaw bagte busoo waana in baahanayne daruuro kale may waa kabanaya sidaawn aan lahayn arrintaas isuubii darteen waana ka dembaawaan su'aalaas jawaabtiye markalankay haayo la muslin ah oo caglina waana gaangaari oo aamaw bagte may buaha waana aan baahanayne waana may buaha linka dhawaato geliyene waana may bu arrintaas usan ka dembaawaan أنكهاي تفضل
بسم الله سؤاشا سيدان وفهمي وحوي كلون كوي maxaa yeelay nabig waxa uu sheegay meydkiisa inuu xalaal yahay marka kaas way jawaabtu wallahu aclam
جزاه الله خيرا حفظه الله ورعاه walaalkeen ma buwaahan su'aalo sidii sawaabka haytiyamana aan ku jawaabi ilaahay subxaana wa tacaala may buwaahan miisaankanankaw may buwaahan kalluunka haddii oo mana miidhayo aad mana banaanku aragdo iyo haddii aad dhobsa toobahow aad dhobs isku toolay marka marka lankaas uma buahan kalluunka isaami lankaas may buahan bakti aami laakiin baktigaasna baahanaadi in baahanaane iyo dhiblayn gobi dhibayn gomneeba may buahan lankaas manaan benaayin su-aal lamaad oo may buahan han fikihii ah may buahan wamaa malikun idaa nazalat calayna casaakiruhu aqamna fi lطawaa'i walam yaqbal shikaayata man shakaahu min aljuuci alaliimi aw aldimaa'i تعد جنوده عشرا فعشرا وعشرا بعدهن على السواء ويترك يوم رحلته ديونا ثقالا جلهن على النساء سؤال سيانا معناه شيء مي بواه مي شيغاساهن بغر oo haddii hanay kordhigo oo noqobsado ciidamadiis mana hanay kordhigaan may bua uuna ka sugnaadaano baaha iyo mana oon ka sugnaadaan boqor oo haddii ciidamadiis noqobsadaano oo hanay kordhigaan una ku sugnaadaan may buahan baaha iyo mana oon ku sugnaadaan waana may buahan lankii baaha iyo oonku sheegadoona sheegaysiisan ogolaadaan ciidamadiisna guud ahaan mayba laka tiriyayihiin soddon ciidamadiis guud ahaan tiridii oo may buahan soddon boqorkaas maalinta isu hordaa oo may buahan nagadaawna mayba ku taba yihiin deemooyin u culusa ku tabee deemooyinkaas badidiyo iyo mise mucdamshoon mayba lakala haadayihiin badaanta lakala haadee سؤال سيان مبواها جوابتين لك هاي تفضل
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سؤاشها جوابتها وحنو فهمي إنها تهي بشهر رمضان وجزاكم الله خيرا جزاه الله خيرا حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه أه ولا لكن مبواها سؤالك جوابي سيدي صوابك هايتين في جواب إلا إن بله رمضان مبلك عبره منا بغرة لك عبره markan hadiib iyo meebo bil ramadan koytoon dadka muslimiinta ee baahi iyo meeb waahan oo yamana ka sugnaadaya laalankii baahi oo meeb waahan ku cawadawna sa sababtiya meeb waahan baahdaas cawadiis oo nugu taraas iidamadiisna meeb waahan soddon waa ayaamihii meeb waahan soonka iyo marka maalin usub bahaw meeb waahan soonka dhammaado oo mana furun hagalawn meeb waahan deemooyinka ku tabay laabud dadka dhon meebo deemooyin misguudaya dadaydeyn lakala haadee deemooyinkaas inta badan meeb waahan banaanta lakala haadee ويا ما يبواه مشغول كل يا مناك فورين سؤالك على ما يبواه سدهات ما بك ساب سنتا ما يبواه النحو يا قارئ النحو من ألفية جمعت في النحو معظم ما في النحو قد قيل إن كنت تفهمها فهما تجيد به أسرارها حيث تخفى والأقاويل فأي فعل بها قد جاء فاعله فعلا وما فاعل قد جاء مفعولا lanka naxwo akhriyasidii lanka naxwo ku akhriyasidii alfiye oo laka kulmi meeb waahan walay naxwahay badida laku kulmi lanka alfiye oo walay naxwahay badida laku kulmisi naxwo ku akhriyasidii haddii meeb alfiyaas ada fahanti fahan oo meeb waahan fayl ada fahanti walaya ka dhex qarsan iyo aqaawiili ada fahanti meeba sheegaasahan ficil oo alfiyaas ka dhex jaro oo faacil shay meeb waahan ficilkaas faacil shay ficil nagan مفعول شيء فاعل نعم ما شيء قاسها فعل الفيك ده جرو فعل كاس فاعل شيء فعل أنا مفعول شيء فاعل أنا جزاكم الله خير تفضل
بسم الله سؤال جوابتي ما يبوا بيتوا الفيك جر ويرفع الفاعل فعل ويرفع الفاعل فعل أميرة كمثل زيد في جواب من قرأ بيت كسل جواب وخاصة شطرهر يلو جواب صاصا فهمت جزاه الله خيرا حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه ولكن ما يبواه سؤاليك جوابي سيدي ما يبواه جواب تصحى هايتين وكو جواب سؤال معناه شما بهايه فعل أو ما يبواه ألفيك تهجر أو فعل كاس فاعل شيء فعل نغري مفعول شيء فاعل نغري بيتكو سحقا ما بهايه قال أهان شطر وهر ويرفع الفاعل فعل أضمره markan yarfacu ficilkaas faacilshi geekame managdayhan ficil waan nagad isinkii shay mana magaay me buahan ficil waan nagad mafcuul shay me buahan wayarfacu alfaacil alfaacila markan yaa nagad markan wala jeedu taasal in jeed insha Allah ta'ala taas taasu su'aalooyin kale caadi ah su'aalooyin badan yihiin laakiin hasu koowaan su'aalooyinka kale caadi ah me ba me buahan la sheegayhin وما حاكم يرضى الأنام بحكمه وليس له عقل ولا هو أحمق may sheegaasaanahan xaakim oo may buwaahan bini aadamka mise khalqiga xugun shay ka haal nagadaayaan caqlin aan lahayna doqlin aan hayo shaygan xaakimu khalqiga mase bini aadanka nimay buwaha hugun sheeka haal nagdaan caqlina mila doqlina ma ah xaakimkaas iyo markaa la imbaayani in kasoo markaa ma farteeyo ma inta la kooyo insha Allah
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله دان اسكو دايو جوابتاس waxay la tahay in uu yahay kitaabka quraanka jazakum allah khayran
جزاه الله خيرا حفظه الله ورعاه ولكن دداي لكن بواهن سؤال سيدي هاي من هلالنا مركم بلين باهن ياها لان سيدي ان شيغاو غفر كتيغ انت مركم بواهن لان كفر تيغهاي امر رسول اسكدي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سؤال جوابتي ما يبوها ميسانك ولا لك أبرضو جزاه الله خيرا حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه ولكن يا مبواهن سؤالك جوابي سؤال اسمي بهايتين حاكم ودتك هال نغدان حقن شيء عقلنا الله هاينا دوننا هاي جوابتي ما يبواهن سؤالك شيء وا ميزان ميزان كاسمك ما يبواهن عقلنا ملا وبن آدم كوكل ما doogna ma ee meebwaa axmaqna mee saxiwaanaadka oo kale ma ee shay jaami daaw marka laakiin dadka dhammaanteen meebwaa howan shay ka haalnagadaaya
waa hagaagga intaas ayaan dhegaystayaal kuu soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhow xawareysiyadu caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan waxaa igala qaybgalay weriye mahad cubayd barnaamijkan mid lamida intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
السامي